xildhibaan cabdiraxmaan xoosh jabriil oo xubinka guddiga baarlamaanka ee wadatashiga dib u heshiisiinta jubbooyinka ayaa sheegay in madaxweynayaasha lagaga dhawaaqay jubbooyinka ay yihiin kuwa aan xalaal ahayn una horseedaya dadka gobolkaasi inay cagaha u geliyaan dhiig iyo dagaallo sokeeye qaarkoodna ay suuragal tahay inay ku biiraan ururka al-shabaab ee ay dowladda federaaliga ee soomaaliya dagaalka kula jirto waryahayaga ibraahim xasan daandure oo stuudiga la jooga ayaa qadka telefoonka kula xiriiray xildhibaan cabdiraxmaan hoosh oo ku sugan magaalada kismaayo wuxuuna ugu horreyn weydiiyey halka ay marayso hawshii ay u tageen magaalada kismaayo annaga waxaan usoo baxna waxayd hadda qolooyinka meesha jooga inta la hadan inaan idhaahno waxaa inta iska dhaafno dhul aanan weli la xoreynin aan dhahno madaxweynean u nahay maxayna hadda magaaladaana joognaa annagoo federal governmentiga matarayno kismaayo joogno goob weyn oo toban toban kilomitr noo jirto ma tegi karno axmed madoobe barahiraale iyo maxamed iftiin iyo buraale iyo nimanka madaxweyne magacaabana ma tegi karaan markaasa waxaan sheeganaynaa jilid iyo jamaame dhinaca kalena gaba iyo marka waa waxay lamid tahay soomaalida dayaasporada joogteed oo iyagoona joogaan dhahaya hiiraan baan madaxweyne ka ahay oo kaleeto annaga dawladda federaalka ana haddaan hadda ogolaano in dastuurka la la la la garab maro haddana bayo bacool iyo shabeelada dhexe iyo central soomaaliya iyo maxaan ka samaynaynaa marka yani waa waa fooday noqonaysaa cabdiraxmaan xoosh madaxweyneyaashan laga soo magacaabay jubbooyinka meelo badan oo dunida ka mid ah ayaa dabaaldegay iyo fantasiyo looga dhigay qaarkood waxaa si buuxda u taageeray gobollo ka tirsan soomaaliya sida maamul goboleedka puntland ma waxaad leedahay xalaal maaha waxba kama jiraan xalaal maaha waxba kama jiraan inay puntland islaabtana horta waa ceeb weyn waay sababtoo ah dastuurkii aan soo wada qornay buu ahaa qodobada afartan iyo sagaal iyo boqol iyo toban iyo kow waxaa u geynay oo nala nala badgareeyey nala fiiriyey culama khubro ah oo dastuurka khubro ku ah habka loo qadaro groobayo dhan waxay ku qorantaa labadaas qodob ay ku qorantaa marka ma garanayo sababta loo sameeyo waxaana qiyaasayaa inla in la rabo hadda in la soo celiyo dagaaladii sokeeye maxaa yeele hadda meeshaan aan joogno kismaayo aan joogno waxyaalaha arkeen waxa waaye dad fara badan oo degaankan deganaa marka hadda waxaa sheegtay in kooxdii al-shabaab meel aan ka fogeyn kismaayo ay joogto iyo meelo badan oo dhulkaasi jubbooyinka ka mid a maxaa marka aad is leedahay waa ku dambeynayaan dadka ku dhaqan halkaas horta marka ugu horreysa horta waxa waaye dowladda federaalka ah anigana aan aan baarlamaankeeda ku jiro horta ma ogolaanayso in wax aan dastuur yani fiiri afartan iyo saddex sanaan dastuur la-aan ahayn dastuur aan ku wada heshiin aan la nimid ujeedada waxaa wax alla wixii khilaafaad aan qabno dastuurkaas dhexdiisa inaan ku xalino oo adigoo oo banooni cayaarayo kubadda cagta cayaarayo inta qofkii kula jiray kooxdaada inta kusoo tuuro banooniga inta gacanta ku qabata gacanta ku dhalisay goolka arbitraas wuxuu kugu yeerinaya frimbu kugu yeerinaya sidoo kale waa rulasaan qabna haddaanan raacin waxaa noo qoran fawda cusub aan bilaabeynaa iyo dagaalkii aan kasoo baxnaan ku noqonaynaa hadda midaan midaan aan ujeedo waxa waa haddii saan lagu socdo dad fara badan oo degaanka degan oo laga teg aan laga tixgelin ayaa xanaaqsan hadda oo noo yimid iyagadna way la hadleen laba waxaa dhici doonta kama horeyso inuu dhaco horta dagaal sokeeyo midda kale kama horeyso dad badan oo xanaaqsan inay shabaab ku biiraan waxaan qabaa arrintan waxay hakis gelinaysaa dagaalka weyn aan kula jirna al-shabaab waa gartay waana waana foolxumo waa runta marka hadda maadaama idinka ka dowlad ahaan xildhibaan cabdiraxmaan xoosh waxyaabihii aad u timaadeen aan idinkaaga suurtogelin magaalada kismaayo oo aad wada hadlina idinka iyo qolyihii aad rabta inaad wada hadashaan ma kismaayo iska sii joogi doontaan mase waa noqonaysaan waxa waay horta waxyaalaha u nimid waa ka mid ahayd inaan wadahadal la galno kooxaha badan oo inta joogo ama axmed madoobe ha noqdo ama barihiiraal ha noqdo ama maxamed iftiin ama buraale ama odayaasha kaleto oo hadda sheeganayo inay madaxweyneyaal ka yihiin mana hakinayno waan rabnaa inaan wadahadal waxaan lagu dhameeyo inaan kulligeen inta isku wada nimaando bal haddaan wada samaysan karna xataa roadmap cusub oo oo regionkan ah jubbooyinka sidii hore loogu socon lahaa wax oo naga go-an waa inaan sameyno laakiin ma ku guuldaraysanin waxa unimid waxa unimid ugu weyn waxa ahayn dad kale inaan xog wareysano aan aragno waxa meesha ka jiro waxay yihiin odayaal dhaqameed ganacsato dad walbaa aragna tan kalo weynna waxay ahaydna iigaadna inaan baltusino wacyiga runtaa ka jiro hal dhinac kaliya inaysan jirin story badan inay leedahay meeshaan waxa ka jiro ayagii annagina inuu channel noo furmo oo wada hadal ah taasna hoos ahaan waxa waa noo jiraan hadda oo mataqaanaa bilow ah waxaan jeclana inaan hore usii wadna laakiin muhiimadda ugu weyn inay noqoto gobolkan inaysan ka dhicin colaad iyo xabad iyo qax xildhibaan cabdiraxmaan xoos jibriil oo xubinka ah guddiga baarlamaanka ee wadatashiga ee dib u heshiisiinta jubbooyinka oo isagoo jooga magaalada kismaayo qadka telefoonka ugu warramayey waryaheena ibraahim xasan daanduray oo istuudiyaha la jooga